الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إن madaxda qaranka halka joogta iyo madaxda gobolka iyo mas-uuliyiinta wadooyinka iyo bulshada halka isugu timi dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib aada waxaan ugu faraxsanahay in ballanqaadkii madaxweynuhu dhagax dhigay shantii kilomitir u horreysay noo dhammaatay waddada wajaale iyo isku xidha kalabayn een ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu mahadnaqayaa inuu nagu ga- garab qabtay een waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa dadkii ka shaqeeyey hadday hay-adda wadooyinka iyo hadday yihiin dadkii kale la shaqeeyey ayaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa waxaan jecelahay inaan ka mahad celiyo ilaa hadda ganacsatada wax naga soo gaadheen ee waddada intaanu wadnay wax naga soo gaadheen ee jaamac omaar baa ugu horeeya oo wax naga soo gaadhan oo keliya oo boqol xabadood oo ah ee na siiyey ee bahalka la yidhaahdo daamurka een waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan waddada sii wadno oo dhammaystiro sidii madaxweynuhu ku ballan qaaday insha allahu tacaala waxaan waddada dhammaystiri doonaa intaan sanadku dhammaan sanadka cusubna iyadoo laamayaa lagu tegi doonaa biidni illaahi tacaala sida qorshe ayagii waddada waxaan u qaybsanaynaa shantan kilomitira dhammaaday ee dowladdu bixisay shan kilomitir oo kalena haddaanu bilaabaynaa haddii allah waddu la ogolaado laba kilomitira waxaa ku deeqay een, meesha la yidhaahdo waxaa ku ku deeqay qolada la yidhaahdo dowladda hoose een, lixda kilomitira kalena sidii uu xildhibaanadu ay ballan qaadeen ganacsatada iyo deegaanka ayaanu u bandhigaynaa oo ka, ee, ka doonaynaa oo doonaynaa inay nagala shaqayso sidaasay inoogu qaybsan tahay siddeed iyo tobanka kilomitira saasay ku dhammaanayeen insha allahu tacaala waxaan leenahay reer gabiley hadday yihiin ganacsato iyo hadday yihiin xoolole iyo hadday yihiin deegaanka iyo dhammaantood waxaan leenahay ee, waddadii aan dhammaystirray insha allahu tacala qaybtiina ka qaata qayb libaax ee sidaa ballan qaadeen noogala qayb qaata een, waxaa dee loo baahan yahay waddadii oodweyne markaanu wadnay waxay ku ballan qaadeen qoladii geel la yidhaahay abigo qoladii geel la yidhaahay ibrahim waxay ku ballan qaadeen shan boqol oo halaad iyo shan kun oo adhiga dee kundigii baan idinka doonayna idinka kundigii ayaa qolada reer gabaleyna laga doonayaa waddadu markaa way iska dhammaanaysaa insha allahu tacaala ee, intaasaan insha allahu tacala qodob waddada ku daynaya waxaan jecelahay in hadalla ee, niman siyaasiyiin oo aan u arkay inay faashiliin yihiin siyaasadda ku fashilmay oo gole la baxay maalmo dhoweed ay ka dhawaajinayeenba ay doonayeen inay bulshada ku qaldaan dareen odhanaya maxaa madaxtooyada loo hoosgeeyey ee, lacagta ee, ee, waxa weeyaan wadooyinka maxaa loo hoosgeeyey waxaa loo hoosgeeyey madaxtooyadu waa tii qaranka loo doortayo madaxweyne waa kii qaranka loo doortay in wax lagu qabto intii madaxtooyada la hoos keenayna sidaa ay qirayaan deegaanka iyo xildhibaanada iyo wasiiraduba sidaa ay qirayaan waa markii koowaad ee hay-adda waddooyinka u suurto gasha in la sameeyo waddo cusub la sameeyo awal hore waxay ku koobnayd in la kabkabo ee awoodda oo yaray darteed in la kabkabo oo waxa weeye la dhoobdhoobo waddada wixii wax gaadhay iyadoo tii la wado wixii maintaynaysa insha allahu tacaala la wadi doono waxa aanu ka bilownay waddooyin intii waxa weeyaan aanu shaqada la wareegnay waxaanu ka bilownay siddeed iyo tobankan kilomitir ee maanta aanu shantii horeysa gebagabaynay waddada cad oo aan afar kilomitir u deeqnay oo la wado aanan lahayn waa la dhameeyey laakiinse commitmentkeedii aanu ku jiro iyo ballanqaadkeedii waddada een, waxa weeye u baxda salaxley oo iyadan aanu qayb libax ka qaadano shan kilomitir dhagax dhignay oo lacagteediina aanu bixinay Ee, meesha la yidhaahdo een, haddii alla ka dhigayo waddada burco oo iyadana sidaas oo kale aanu shan kilomitir ka soo bilownay iyadoo aanu ganacsatada kale isla kaashanayno ee waddadood weyne iyo burco u kala baxda Ee, waxa soo dhami waxay ahaayeen waa waa bilowgii waddana wax hawl yar ma aha waa bilowgii la bilaabay ee laga bilaabay waxa sidaas oo kale weliba u dheer inaanu qalabkii u diro qalabkii aanu hadda insha allahu tacaala ay baxayaan maareeyaha iyo ee, ee, waxa weye hay-adda qandaraasyadu ay u baxayaan si jina looga soo qaado qalabkii wadooyinka qalabka dalka yaalla oo jilicsan oo aan inagu filayn darteed jine ama meelihii kale ee ku habboon laga soo qaado oo ay dhammaatay ee, waxa weye sahmintoodii iyo eegistoodii dhammaatay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa wadooyinka dalka oo dhanna inaanu insha allahu tacala saa u hirgelino waxaa sidoo kale aanu dhammaystiray shantii kilomitir ee u dambeysay boorame waxaasoo dhan baanu qabanay indhaha caafimaad qabaa way arkayaan bulshadana way u muuqataa nin kasta isagu doonaya inuu dariiq khaldan ku yimaado ee, awoodda dalka ama uu doonayo inuu ku burburiyo dalka ku burburiyo sidii rag badan caadadooda ahayd ee, waxa weeye qasku ay ahayd tallaabadooda ahayd iyo caadadooda ahayd qasku waxaan jecelahay inaan halka ka cunso faysalo aan weligii iska daa kilomitra tallaabo dalka uu ku soo kordhiyo u qabtay inuu meel dhaleecayn iyo cays la soo taaga mooye war dalka waxba kuma tarto aflagaadu war dhaleecayn iyo cay maalinba ninkaa kursiga jooga aad caydaa waxba ma tarto wax alaaliya waxay tartaa ma jirto dalkaanu dhisaynaayo waxaa insha allahu tacaala taariikhda inoo kala marag furo waxaad arki doontaa dalkoo dhisan adigoo nacaaya adigoo halkaa ka caytamaya ayaa dalkoo dhisan oo aad waxba ku darsan arki doontaa haddii uu halgan ku jirayna inaad lugta jiidi jirto ba saasu ahayd waa la ogaa horaan u sheega waxba ka noqon ma ku noqon maayo waxaan kale kala daa afxumada habeenkii iyo inaad erga soo dirato kala daa oo erga madaxtooyada usoo dirato kala daa bal ama isku filow oo waxa weeye ama isku filow ama ergada habeenkii nagada aad noo soo dirayso waxaa runtii aan ku miisaalaya waxaa dhici jirtay xilliyadii dagaalka oo ay garanayaan intii soo martay dagaalba wuxuu raggu yeeshaa fulay marka la isgalo ee gawaadhida la saaran yahaan lagaba degin xabaddu ku bilaabantee gaadhiga aad yacnii aamini weydo gaadhiga isle wartao gaadhigu makaala baxaya makaasa mata saaraya nin gaadhigaba ka dego cararo oo cagihiisa door bida faysal waa ninka xisbigiisii ka door biday inuu cidlo u cararo ka door biday waxaanu leenahay waar xisbigaagii ku soo noqo xisbi cidlaad kaga tagto cidlaad u carartay xisbigaagii ku soo noqo aada iyo aad waxaan runtii jeclay inaan intaa ka idhaahdo waxaa jirta rag kale oo magac ku lahaa dalka laakiinse aad mooddo inay creditkoodii magacoodii masaxayaan oo uu ka mid yahay dhaga weyn haddaad shalayto soo halgami jirtay laakiinse ay kuu barbar taallay inaad silaanyo u gasho jidgooyo u gasho oo ina cigaal xilligii sulaadiinta la ururinaya aada lahayd soo deg oo waxa weeyaan waan duminayaa soo deg oo inaad riyaalo shalayta aada lahayd aan ku duulo oo weeraro oo maantana aad leedahay silaanyo aan ku duulo oo weeraro waa ayaandaro miyaanaad weerar ka gudbayn miyaanaad ka gudbaynin inaad dalkaaga tidhaahdo aan colgeliyo goormaad ka gudbi cadowgii maanta maalintii cadowga la dhaafiyey waar waxaanu leenahay dalkaaga qaybt qayb ka qaado dalka waa la dhisayaa la burburin maayo waxaa timi sharci darrada waa nina sharci darro laga yeeli maayo ninkii sharci darro sharciga diidow sharci darradu waxay kuu dhasho waxba ha naga siin sharciga ciddii ka hor timaada sharcigaa cid walba ka weyn sharcigaana la marin doonaa waxaanu leenahay gole waxa weeye xaaraana oo aan sharci ahayn iyo siyaasiyiin ku fashilmay oo siyaasadda ku fashilmay shalay buu hogaamiye u ahaa u dhis wuu dhacay oo bulshadaa ku dooran weydey hadday bulshadu ku dooran weydey waxa weeyaan inaad khasab ku doonto oo tidhaahdo xabad baan ku doonaya xoog baan ku doonaya waa ayaandaro waana la dhaafay xilligaa waxaan shalayto waxa weeyaan ragga kale ku jira waa raggii wada ururadu ka dhaceen ee ururada u tartamaya ka dhaceen waxaa ka mid ah maxamed xaasho shalayto wasiir maaliye ahaa shalay maa tilmaantid waxaad maanta tilmaamayso xaasha silaanya tuug maaha xaasha dawladdiisu tuuga maaha xaasha shilinama soo gelin mayd maxaa u dambeeyey kaa la siishada bay soomaalida tidhaahdaa marag waxaa igu filan waa kan maareeyaa weydiiye waddooyinka madaxtooyadaa la hoos keenay baad kiis ka dhigaysaa madaxtooyadu waa meeshii qaranka looga telinayey haddii lala helo hal doolar hal litir oo shidaal ah oo madaxtooyada ka soo galay haddii la helo annagaa qoorta dhiganayna waana yaalin hay-adihii sharciga hay-adihii ku shaqada hal doolar haddiina lagu helo hal madaxtooyada ka soo galay wax walba waxaanu gelinay halkeedii wax walba waxaanu gelinay tii loogu talagalay waa taasoo ishaa kuu macallina waa taa dhismaheedii socdo waa taa farta laga qaadayo waa taa meel walba aanu ka wadno insha allahu tacaala waxaanu aragnaa inay guul qarankanu tahay waxaanu aragnaa inaan cayduna qabanaynin ninkii waxa weeye ku caysamaya ay ku noqonayso waxaananu leenahay haddii la dhaafo inteeda la dhaafo oo la dhaafo loo gudbo madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta qaranka in loo gudbo in la yidhaahdo waxaanu ku doonanaynaa ama ku raadsanaynaa ama aanu kula dagaalamaynaa sharci daro sharcigaayna kala qaban doona ninowna maalintaada waxa weeye sharcigaayna kala qaban doone nin walba maalintaada ha soo cabanin insha allahu tacaala annaguna werwer kama qabno dalku waa dalka iyaga waa kaanu usoo halganay waa kaanu naftayada usoo horay waa kaanu habeen iyo maalin ku dadaalayno waxaan arkayay nin shalay hadlayo mas-uuloo leh ay la hawl yar tahay oo le burca xabadi ka jirta waar burco barwaaqa ka jirta xabadi kama jirto burco dadku dad waalan maaha oo aan waxba arkayn burco barwaaqa ka jirta waa maalintii wanaagsanayd horumar baa ka socdaoo dhexdeeda iyo koonayaasheedaba ka socda haddaanad ku faraxsanayn buu hoodle iyo taleex inaanu soo xerogelinina waa ayaandaro waa dalkaad u sheeganaysa inaad tacab kaa galay kana daali mayno inaanu kuwa maqanna soo xerogelino kuwa joogana u khadmayno u shaqayno waa dalkayga waa dadkayagii mas-uuliyad baa naga saara waa tii naloo doortay waa taanu u dhaaranay qaranku waa kaanuu soo halganay malaa maanta ee waxa weeyaan waxa ku filan ninka siilaanyo leh xamar buu ku wadaa siilaanyo shalayto isagoo afartan jir ah oo wasiire xamar ka tegey oo halgan kala hor yimi oo dariiq dheer u soo maray waa nimaan ka xishoonaynin waa nimaan ka xishoonaynin bulshada inuu u sheego waxaanay ka qaadanaynin waa nin bulshada si doqoniilole dabcayn ula hadlo bu- bulshadu maaha isu bidhis bulshadu way og tahay ninka wax u qabanaya iyo ninkaan waxba u qabanayna cidlada ku wada bulshadu eh, publiga judgmentka ama ama garta inoo haya waa publigaayna kala furi horena inoo kala furay hadday cod ahaydnayna kala furay hadday ahay cudud ahaydnayna kala furay insha allahu tacaala waa inoo mustaqbalka iyo maalinteeda nin walba taariikhda sheegi doonta wuxuu halka u qabtay aad iyo aad ba umahadsantiin assalaamu calaykum